SBS Radio.
ujeedada laga lahaa shirkan wuxuu ahaa in la dhiirigeliyo maalgashiga in kambaniyada waaweyn caalamka daneynaya meel kastaa ka jeeda caalamka inaan tusno kheyraadkooda ka yaala ujeedaan kale waxaa ahayd isbedel dhaqaale wadanka isbedel dhinaca horumarka dhaqaalaha inaan inaan sameyno ujeedooyinka aan ka leenahay waxa weyaan in wadanka la maalgashado oo saktarada muhiimka khaasatan dhinaca kalluunka iyo tamarta ama energyga beeraha xoolaha inta kale dhinaca surface industryga la maalgashan karo in la maalgashado marka ujeedooyinkaasaan ka lahayn si fiican buna hota u dhacay maasha allah natiijo fiican baa kasoo baxday waa garta marka iyaad ugu tala gasheen inaad ku soo jiidataan barnaamijkan ama forumkan
waxaa ugu talagasay cid kasta oo danaynaysa meesha market fiican baa yaala oo dhinaci maalgashiga ah cid danaynaysa soomaalida iyo kuwa aan soomaalida ahaynba waan ugu talagalay intiiba way ajiibeen waana yimaadeen runtiina waxyaala ay danaynayaan bay ku arkeen xog badanna waan la wadaagnay xadisaab ku sheegay natiijo fiicana kasoo baxday kambaniyadii waxay ku kala yimaadeen wadamada turkiga china africa qaar baa ka yimid yurub qaar baa ka yimid america kambanyaa ka yimid marka exactly sidaan cijeedeynay si ka badan baa maasha allah kasoo baxday oo natiijo ah lacag half billion ah baa ba ba kambaniya marka la isu geejiiyey ay waa maalgashanayna dadka wax maalgashanaya kambaniya soomaaliya ka yimid oo ka meesha la yidhaahdo waxay ka kala yimaadeen kambaniyadaas zambia iyo iyo kenya waa dad xoogaha awal guulaystay oo meelaha bulsho fiican ku lahaa inay wadankana arkaan baanu ku cashinay ujeeda badan baa hore u gelinay asmadii marka naga aqbadan yimaadeenna fatira fatira badan oo real estate ku jiro oo dhinacaas maarata tamarta ku jirto way xooga saarayaan marka kamilaso qaarna awal joogay qaarna hadda yimaadeen baa joogay marka si fiican baa hawsha noogu dhacday waa gartay marka shirkadahaas ugu waaweyn oo aad sheegtay inay ballan qaadeen inay maalgashanayaan kuwama nooga tilmaami kartaa iyo meelaha ama sektarada dhaqaalaha ay maalgashanayaan
sektaro kaduway maalgashanayaan waxaa ku jira telecommunicationka oo fiber optic iyo lasu xoojinayo wadanka la gaarsiinaya ku jira waxaa ku jira saan ku sheegayba dhinacan kalluunka ku jira dhinaca tabarta oo aada oo mid danaynayna wadanka korontada ka jirta koronto ku filan maahan wadanku inuu wadan warshadalo isu bedelo korontada inay raqiis noqoto inay dadku meeshan lacagta faraha badan ku qarash garaynaya korontada la seef gareeyo dadka oo korontada qiisa haddaan la helin small businesska ma korayo dadka caadiga shaqooyinka u shaqatala dowladda ama shaqada shaqaalaha rayidka ah ma korayaan haddii expenska qaali yahay wax badan oo waxaa nolosha qaaliga ka dhiga waxa weeyaan waxyaalihii kaleeto korontada kamid ahayd baa qaali ah biyi baa qaali ah hadda kamani maraykanka yimid oo la yidhaahdo clear water biyo macaan buu wadanka keenayaa oo runti ka duwan biyaha maanta la haysto oo qualitygooda su-aal la geliyo in badan oo kamid ah hanti badanna way gelinayaan dekada garaacad waad og tahay dadaal badan baa ka socda lacag fara badan baa la gelin doonaa waxaa rajeynaa dekadaha noo shaqeeya inay kamid tahay qoloynka imaaraadku dhinacii dekeda waa dhisana la yidhaahdeen oo iyaguna waxay rabaa inay dhisaan taas ayagu nooma dhibaan hadda kuma wata kuma kuma waxaynan darin waxyaalaha hadda balaashka meesha ka dhacay marka sektaro aada muhiim nooga ah oo shaqo abuurka iyo kor korarka dhaqaalahaba qeyb ka noqon doona oo aan rajeynayno in wax mogtaa wax weyn isbedelaan sanadaha soo socda yaa ka bilowday fursad aada u fiicanna way noo ahayd fursadana runtii waxay ahayd hediso iyo aragti uu keenay oo siyaasadana ku darsadeen madaxweyne deni oo uu rabo dhinaca dhaqaalaha waxweyn inuu wax kaga qabto waa garta marka dowlad ahaan doorkiinu muxuu noqonayaa si aad shirkadahaas iyo shakhsiyaadkaas iyo dowladahaas maalgashanaya gobolka aada ugu fududeysaan maalgashigaas oo doorkada waa ah yahay anagu sharciga maalgashiga waan sameynay oo sharci dowladahaas kamaniyahaas u fududeynaya maalgashiga waan sameynay waa sharci diiri gelinaya waa sharci dadkaas hantidooda ilaalinaya dowlad ahaan waxaan kaloo sameynaa dadkaas inaan akhbaarka la wadaagno inaan u fuleyno registrationka inaanu maaragtay meesha ay rabaan saan inay ku tagaan ilaalino hantidooda iyo dhulkooda ilaalino intesif inaan siino ah aan ku dhiirigelino inay dadka maalgashadaan ansuuq dhaaf wakti ah hantidooda markay rabaa inay la bixi karaan wax badan oo flexibility ah baanu u sameynay marka door fiican baa dowladda ku qaadanaysaa dadkaasay u guulaysan lahaayeen guushooda waa guushadeeda waxaan doonaynaa dadkaasi in abadinta wadanka yaalla iyo kheyraadka wadanka yaalla arkaan maalgashadaan ku qancaan siina runtii waan sameynay waxaana rajeynaynaa waxa wanaagsan sanadaha soo socda in la dareemo oo isbedel fiican puntland uu ka dhasho waa gartay khudbooyin meesha laga soo jeediyey waxaa ku jiray in dad gobol ka soo jeedo damca inay maalgashadaan maadaama soomaaliya weli beelabeelaya iska tahay nidaamkii dowladda uusan adkayn in la yidhaahdo qofkii gobol hebel aad ama reer hebel u tag marka arrimahaasoo kale sidee uga hortegaysaan dowlad ahaan si qofku uu u dareemo inuu wadanka wuxuu doono iyo gobolku doono ama degmaduu doono uu maalgashi ka samayn karo horta qof adduunka de qof horta si khaldan u fakarayo meel kasta waa joogaa qof dambiilaa waa joogaa qof aan canshuur aan bixinin waa joogaa qof dadka dilaya waa joogaa adduunka o dhan baa qof maaragtay wanaagga iyo horumar kasoo horjeeda adduunka o dhan waa joogaa meel kastoo sharci ka jiro na waxaa rabaa qofkaa sharciga in la horgeeyo oo waxa uu mudan yahay la marsiiyo puntland waa nadaam dowliga ka jira xeer baa ka jira qofka ka hor yimaadana xeerkaas wuxuu mutaysanayaa qaabka oo kaga soo aadayna mutaysanayaa ma doonayno fursad wadanka noo timid inay naga dayacato ma doonayno barnaamijka beelaha iyo dadka sida khaldan xor raadinaya waxaan rabnaa inay ka wantoomaan waxaan doonaynaa inaanu fursadda uu kaga faa'iideysan karo khayraadkan isagana aan tusno wacyigelino la wadaagno waxa noloshiisa kaabaya waxa mustaqbalka caruurtiisa wax u dhimaya waxa nolosha qualitigeeda wax u taraya waxaasoo dhan inaan la wadaagno qancino aan isu dayana dadka haddii la dadku dad xun maahan waa dad aada u wanaagsan oo haddii ay helaan xog fiican haddii lala wadaago akhbaar fiican haddii meesha loo socdo la fahansiiyo dad kasoo horjeeda maahan arrintan horumarka laakiin waxaa daran dadka in loo tuso ama information khaldan la siiyo la yidhaahdo kamina hebel iyo reehebel baa dhulkiina ka qaadanaya oo wixii la tursiyo laakiin qofka waxaa inuu dhulkiisii yahay la tuso shaqo inuu helayo la tuso caruurtiisa waxbarasho iyo mustaqbal inaysa la tuso faa-iidada ka imaanaysa qofka loo sharaxo in waxaasoo dhan baa muhiim ah cadaalad darrada inay dhacdo lama rabo waxaa rabaa in dadkii ay u sinaadaan kheyraadka wadanka oo uruub gaara inuu gacan u galo cilmiga aqbalaysa lama arko waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan inaan ka taxadirno oo hawshaas maaragtay aan horey u qaadnaan rabnaa waa gartay wasiir marka qurba joogta guud ahaan puntland ka soo jeedo caalamka joogta waxaa la yidhahdaa inta badan waddankii kuma noqdaan oo maalgashi badan kuma sameeyaan dadka waxaas aaminsan run ma tahay bay kula tahay maxaase ka hor taagan waxaan soo jeedin laha inay waddanka yimaadaan waddanka waa nabad horumar iyo isbeddel baa ka socda isbeddelkaas iyo fursadda maanta jirta haddaysan ka qayb qaadanin waxaa dhici karta inay waayaan oo aysan mar kale helin waxaan usoo jeedin lahaa inay ku dhiiradaan waddanka inay awoodoodu tahay maanta waxaa fursada jirta inay waddanka maalgashadaan shirkadaha jira oo hadda horey u jiray inay wax ka maalgashadaan oo ay baartila rula noqdaan fursadda kale u furanna waxay tahay inay inta ayaga isu tagaan corporate samaystaan corporateka waxyaalaha uga badan oo cirburka aadana corporateka waa waxyaalaha ugu waaweyn oo oo waddanka lagu horumariyo oo dadkuna dhaqaalahooda intay isu keenaan ay sheerar ku samaysan karaan combani weyn oo xoog leh oo wax weyn qaban kara ay ku dhisi karaan marka fursado badan baa u banaan qorba joogta oo ay dhaqaalahooda waddanka ku gelin karaan oo ay wax muda saari karaan dabcan barnaamij weyn baa meesha ku qabateen sidaad sheegtay dad badan baa kasoo qayb galay ballanqaadyaa la sameeyey maxaad ku xaqiijinaysaa in arrintu aysan noqon oo keliya xaflad la dhigo qudbooyin macaan laga soo jeediyey kadibna meeshaa looga tago wax markaasi la taaban karo oo ka soo baxa sideed ku hubinaysaan inay noqoto
horta waxaan waa business dadku ayagaa doortay barnaamij oo cidi ku qabsatay ma ahan fursad baa la tusay fursad bay u yimaadeen inay arkaan daraasaad baa qaarkood ku sameeyey go-aan bay qaateen go-aankay qaateenna haddee qofka ganacsadaha ama fursadda raadinaya isaga istaraatiijiyadda uu ku hirgelinayo qorshihiisa isaga inta badan degsanaya annaga waxaan nasaaran kaliya inaan la fududeyno sidii u guulaysan lahaa oo sharciga u fududeyno akhbaar la wadaagno maaragtay hantidiisa iyo naftiisa ammaan inay noqoto annaga taasaa noo taala laakiin dadka ayaga cid ku qasabtay iyo cid hadda ay nooca kaga raadinayaan ma jirte inay wadankooda dhistaan ishadaan horumarinta dhaqaalaha kaqayb qaataan waa qorshe ayagu ay gaareen maaha wax lagu qasbay taasina marka waxay kutusisaa marka qofka hadduu arrintan go-aankan qaatay voluntary inuu de hadhowna ka dhagoinayo way u badan tahay oo waa wax u yaala fursad fiicanna runtii wadanka hadda waa jirtaa oo dhaqaalahaas hadda ay rabaan inay wadan gashadaan ayaguna waa haystaan resor sidoo kale oo la maalgashanayana wuu yaalaa marka waxaan rajeynayaa inay ayaguna guuleystaan dowladuna guuleysato shacabka guuleysto qorshe dhinac kasta guuleystana meesha hadda waa ka muuqdaa oo waan rajeynayaa kaasi inuu hirgalo
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.